waa sax wey arinteeda way jirtaa aad bay umahadsan yihiin waad aragtay qeybta kale ee qoladaasaa dhisayso jaaliyadda dibadana marka waxaan ka codsanaynaa qeybtan kaleento oo bannaan oo weyn iyo wixii qalabayn ah inay qaadataan jaaliyadda shankaroon foundation oo arrin fadhigeedan uu yahay ingiriiska anigoo ku hadlayo magacooda iyo magaca odayaasha deegaanka arrintaas dhinacan dhismaha way socotaa dhinacan kaleentana inay iyaga si dhaqso laho arrinteeda si ay isula xirnaato inay noo qabsadaan ayaan ka codsanaynaa waata ma tilmaami kartaa dhismayaasha ama goobaha sida gaarka aada u doonaysaa in la dhiso waan tilmaami karnaa qeybta weyn oo kasoo sokayso barxadda weyn iyo qeybtan kaleeto iyadana guryaha ay ka dhisan yihiin oo weyn iyo qeybtaas dambe oo saddexa saddexdaas qeyboodba qoladan waa ka bannaan tahay marka saddexdaas qeybood baan rabnaa inay qoladan jaaliyadda ay noo dhismaheeda iyo wixii qalabeen oo ay keeni karaan sidaalaha ugu dhaqsiyaha badan inay noogu keenaan hadduu ilaahay yidhaahdo
dabcan hadalkaaga wuxuu u dhacay inaad ula jeedid qeybta hore wejiga hore isbitaalka oo dhismayaasha hore ay ku yaala jireen iyo guriga martida ee degmada ee hadda lagu shaqeeyo matoorada ay shirkadda layrarka ay isticmaalaan iyo qeyb kaleo isbitaalka soo sidaa maaha sidaas wey sida iyadaa wey sidaas wey inta iyadaa wey marka maadaama intaas iyo qalabeynteeda haddii la helo isbitaalku wuxuu noqonayaa isbitaal weyn oo deegaanka aad u anfaco deegaanka waa deegaan ballaaran oo waad ogtihiin ma deeqi karo marka qoladaan hadda xataa waxayna sugahayaan shaqadooda inaan annaga kusoo xirno oo aan kusoo darsanno hadduu ilaaha yidhaahdo dhulka is leedahay cabir ahaantiisa ma inoo sheegi kartaa oo aad ka codsanayso jaaliyadda inay dhisaan waa sheegi karaa dherarkiisa isbitaalka ayuu la dhacaya oo waa boqol weeye balaciisana waa ilaa soddon iyo shan ilaa afartan iyo shan meelahaas inuu uga hooseyn inuu yahay baan filahayaa ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysa jaaliyadda britain waxaan ugu baaqaya jaaliyadda britain iyo jaaliyada kale oo soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maadaama deegaanka baardheere uu yahay deegaan qole aan ku koobnayn oo soomaaliya oo dhan udhexaysa ilaa boqol iyo afartan iyo dhowr tuulana ay ku yaalaan in ay si dhaqsele arrinteeda wax looga qabtaan oy noo soo arrintaas waxay ka qaban karaan qof kasta oy qusaysa in arrintaas wax looga qabtaan baan ka codsanaynaa waxaan ku darahayaa in ay u baahan yahay isbitaalka dhismo keliya ma aqladan hadda dhismo ay ballan qaadeen laakiin inuu u baahan yahay qalabayn ayuha nooc oo ambalaas buu u baahan yahay sariiruu u baahan yahay xabkuraas buu u baahan yahay kombyuutar buu u baahan yahay raajuu u baahan yahay wax allaale wuxuu isbitaal u baahnaa dhakhtar buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhakhaatiirtaas xitaa kharashkooda iyo waxooda in la sii wado u baahan yahay maadaama marka qoladan ay intaas dhisayaan qoladan kale jaaliyadda iyo qof kasta oo arrinta iyada ka damqanahaya deegaankan baardheere waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ee wax ooga qabtaan oo ugu daran tahay dhismaha iyo qalabayntu way sii kala daran yihiin marka wax allaale wixii qalab ahoo dhan ama takhaatiir ha noqoto ama alaabtii kale ha noqoto dhammaantood in sida ugu dhaqsiyaha badan ay walaalaha islaamka duurka jiro qof kastaba ha noqdee annakana wax allaale wixii xoog ama hanti ah ama bahalkii oon geli karna waa gelaynaa insha allahu tacaala marka intaasaan kusoo gebagabaynaa wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi bismillaahi raxmaan raxiim ay ka darsadaane haddii ilaahay raalli ka nagada may ka codsadaane ana oo ka hadalow afka baardheere iyo afka soomaalida baardheere degan ay ka darsaane in isbitaalkii qeybtii koowaad oo la dhisi qeybtii damba oo hadda ka horna ka hadalnay oo dhimanyo welileen isna dadka jaaliyadda ee may ku codsadaane in ay walaagii dhiman inay dhammaystiraan maadaama isbitaaladii dhibaato fara badan oo dhibaato fara badan inqabni isbitaal geeka hadda dhismadiis dareerta walaagi kale dhiman may ku codsadaane inaynan idinka daro dadka jaaliyadda oo britain roogaan ounan haftatiidana oo maylaa raayso hadda ka horna ka hadalnay oo codkaan hadda ka horna deeri haddana mar lamaad haddana may ka codsadaane inaynan dhisaan walaagii dhiman qeybtii oo ah ka sokaysa oo hadda oo dhiman inaynan dhiso may ka codsadaane haddii uun ana reer baardheere reer baardheeri ana ana konton lixdan iyo lama sani jira baardheeri ka dhaladi awkay baardheeri ka dhaladi jamaacada baardheerin naaree dadka oo deegaanka oo degana ana dhibaato fara badan iyo anqabni oo isbitaal la-aan iyo ka rafaadni may oo isbitaal markii islaantofuladaas mayna nijeeye diinsoora nijeeye may la roor buulaha la roor mandheere aan la roor dhata ka dhimadaas dhibaato fara badan oo linkoobo korn iyo anqabni geeka isbitaalkii baardheer oo diinsun oo hadda geeka la dhisa iyadan ka faraxsagna nankiiniin dhisiin iyadan kama hadayaan jaaliyadda walaalahana eh oo jiran oo britain jiran oo debidoo jiran ini oon eednin caawiyan qeybti dhiman ini si degdega ninka dhammaystiran oo wal ninkuga wadan iyo iyadan ka baahagna maadaama uuna edna oo dad tabar yar oo olaado fara badan oo hana mare wadanka burbur ha mari wal badan oo wadanka oo haddana ninlinqaado kondo ka dhii may ka codsadaane haddii uun ena odayaalka oo deegaanka degmada baardheer haddii uun ena may ka codsadaane ini oo jaaliyadan in dhamaystiran hadda ka horna siin ku hadali afkaybhasiindeeri codsiga hasiindeeri isbitaalka atiska ka hadalni hasiin la hadalni haddana may fadaane isbitaalka maadaama qiib la dhisi qiibto kale oo dhiman qiibto kale dhiman inaynan dhimaystiro oonaynan dhiso yasiin kocodsadaan haddii isan atin rotation shankaroon rotation haddii isan atin shankaroon rotation haddii atin inaynan dhiso yasiin kocodsadaan oonaynan dedejiyo isbitaalka kale hoolisla hadareer kan in hoolis haddii la gala ayaan baahagna dhul badana dhiman oo maylaara isbitaalka oo ku dhiman nimanka kale manka jirta laakiin dhulka kale mayla fadee in la dhisa nimankaas qolkaas dhinacaas aan la goyn dhinigii kale oo naftatiidis oo dhinigii martada la raay iyo dhinigii isbitaalka oo wiinayay oo naftiis oo hadda oo qalabeen aan baahan inin nin qalabeeyo iksin ku codsadaana walaalaha anaga dibida jira shankaroon isin ku codsadaana inisan walaasna ila qabataan sariirogii qalabeentii walaagay kulli aan baahagna majirdhe war haddii isbitaalka la dhisa makhaasin walka shalta la dhisa oo mayl baahanya computer len baahanya wal kasta len baahanya nooc kasta len baahanya wal wala raaysiya len ka baahanya ha inaas dad dhaqse oo walaas nidida jiidan dhaqaatiir yan len baahanya wal kasta oo qalab isbitaalkaas aan baahanya siin ku baahagna isaga dibida jirtan walaalahana ee una anta may karoogna macluula karoogna wal una anta lakahay ilaahay oo majira waxay qaban karna waa gobodaan wal al walaag gobod korona gobodaan naftatiidan hataa xooga ka darsadaan oo may la yaa ka darsadaan may xooga ka darsadaan maala ka darsadaan walaag namba wal hay iskuusa hayn isigna may fadaane walaag haytaan ni kor dhiidaan isig niin bilawtan un contribution diidin naftatiidan dad oo hanta hayo jiro walay walka koosaana nankii kun dollar dhiib nankii boqol dollar dhiib nankii labaatan dollar dhiib ma diidan dad masaakiin laakiin may fadaane inaysan wal